waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali astrlia waxaan laga casumayey jaamacadda melbourne waxay noo casumayeen inaan ka hadalno qoraalkeenna iyo shaqsinimadeena saan qoraalka u dhisnay iyo in soomaalinimadeena iyo identitydeena waxaan ka qabno ayagaanana casumay waana nimaadnay aniga inta badan nolosheed waxaan hadda waxaan joogaa wakhti ah nus inaan soomaaliya joogay nusna talyaaniga aan joogay waa garta marka waxyaalihii aad ka hadashay waxaa ugu weynaa soomaaliya iyo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatadii dhacday wax noocaasa buug iyo qoraallaa ka samaysa qoraallada ugu waaweyn aad samaysa maxaa ka mid a waxaa buug talyaani ku qoranoo la dhaho fra intendimenti fra intendimenti oo ka hadlaayo ahbaaradii ugu dhacay oo dhan keliya ma ahaase wixi soomaaliya ka dhacay keliya maaha laakiin waxa talyaaniga ka dhacay xataa waa ka hadlaya oo igu dhacay aniga non waxa dadkao dhan ku dhacay kama hadlayo soomaalidana waa ka hadlaa arrinta soomaaliya because arrin qayb weyn iga qaadatay nolosheeda ka qaadatay waaye waan u baahanahay inaan ka hadlo shaqsiyana uga baahanahay inaan ka hadlo waxaana qalbigaygan wuxuu ii sheegayaa inaan jeclaan lahaa wadankaygii inuu nabad noqdo marka waxaan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa ayaan ka hadlaa siduu ahaan jiray waddankaygii wixii la sameeyey iyo dhibaatadii dhacday iyo waxa muhiimka ah inaan anagu ka wada hadalno soomaali haddaan nahay walaaltinimadeena haddaan rabno inaan soo noqsano waa garta dadka inta dhegaysanaysa barnaamijka dabcan jaamacadda dad ajinabi u badan yihiin marka waxaa uga sheekaysa matalan qabiilkaoo kale kalaan baa aada uga hadashay sidee ugu sharaxday dadka ajinabiga oo aan aqoon kalaanka iyo waxaan laysku haystay wax soomaaliya ku dagaalan waxaan waxaan uga hadlay arrinta sidaan ka qabo aniga ma aha sida aniga ka qabona waxaa waaye wax arrinta soomaalida aniga waxaan qabaa inay soomaalida aysan jeclayn inay ka hadlaan qabiilka oo dadka ajnabiga kala hadlaan laakiin aniga waxaan u baahannahay qof noo dhexeeya inuu jiro inay tahay oo annaga maadaama aan iskala dhicin weyn keligeen qof nala hadli karoo dhaho qoryaalaha labaatan iyo shan sano aa meelaha isku celceersanaysaan ma arintan goormay soo gabogaboobaysaa marka taasaan jeclaan lahaa marka arrintan ka hadlayna waxawaa qabiilka wax waxawaaye soomaali waagii hore dhaqan u lahayd oo annaga ku dhaqmi jiray gumaysiga ka hor ka soo qaad gumaysigana uu isticmaalay uuna kala qaybiyey markii gobonimada aan qaadanana aan isku darsannay soomaalinimo aan isku xerannay saasna u qaadanay gobonimada markii xornimo aan noqonay ayaan socotayna xoogaa dictatorshipkina naga hadleeyey sheekadeenii aan walaaltimanada nimankii ceyriyey waxay u dhaqmeen sidii asaga ninkii lagu dhagacadeynayay wixii lagula dagaalayay ninkii siyaad bara ahaa inuu qabiilka isticmaalo qabiilkiisa ficneeyo oo dadkiisa ama uu dadka kale xumeeyo ama dad gobol dhigan deganoo dhan baa burburiyo marka wixii lagula dagaalay inaan samayno ma aha annaga inaan ka baxno waay arrintaas waana inaan isu sheegi karno haddaan walaalanahay marka wax kalean u sheegayana dadka jijnabi ah aan leeyahay waxaa waaye soomaalidu haddaa dadka isku qabiil tihiin oo iska garay iska kaasiinayaan kuwa qabiil kaleeto qabiil kaleeta ahna gardaray iska kaasiinayaan marka waxaa ficnaan lahay garta in la siiyo qofkii garta leh soomaalidu waxay ku mahmaham jirtay gaal dir gartiisana sii marka qofka soomaaliga ah biyoon qabiilkiisa hadduu gar leeya in gar la siiyaa fiican waa garta waxaa ka soo bilowda sheekada markaa dadka uga sheekaynaysay wadaniyaddii iyo soomaalinimo iyo markaad soomaaliya joogtay muqdisho joogtay inaad soomaali ahaydoo baasaboor soomaaliya aad lahaydoo identitigaagu ay ahayd kadibna markii qabiil loo kala baxo dadka qabiil isku laayay sheekadii qabiil ay hoos ugu soo degtay waagii hore markii markaan yaraa wadanaan lahaa haddii dadka kale markii gabdhaha kaleeto wadamada wada fadhiina markii iga dhahaan wadanke heblaayaan nahay waxaan ahay shiiriyaan ama waxaan ahay ingiriis ama waxaan ana waxaan dhihi jiray anigana soomaalaan ahay waana jeclaa calankeyga iyo baasboorka iyo waxaan laakiin dagaalka markuu dhacay ka bacdi waxay noqotay arin aan wadankiia baaba'ay maba jiro wadan aan sheegto oo xataa aan dhaho wadankayga i difaacayo safiirkayga un yeeranaya ninkaas waa xataa haddaan dacaydaynayo marka wadankiiaba ka baaba'ay laakiin haddana wax kale aan ka xumaada aad uga xumaada waxa maadaama aabbahay iyo aniga marka aabbaha qabiilkiisa lagugu tilmaamaya soomaali haddaan nahay mogtahay ay isku qabiil ahaayeen aabeena la xiray hadhow markii sheekadii ayagana isku qabila asagana la xiray markii sheekadii dhammaatay ani lagu xiraayo ninkii dictatorka ahaa arrintaas wax iila ekaatay inaan la xisaabin aabbahay iyo aniga iyo qof walba ra'yigiisa aan meel la saar aan meel la dhigin aan la dhihin ninkan wuu ka soo horjeestay haa keliya oo aan waxaas la xisaabin waa ka aadaan uga xumaaday laakiin waxaan jeclaan lahaa soomaalida inay xisaabiso qofku wuxuu sameeyo iyo wuxuu fikiraayo oo taasna lagu jadgareeyo lagu qiimihiisa laga fiiriyo wuxuu sameeyey wuxuu yahay wuxuu rabo iyo wuxuu sheegayo haddii aad jeceshahay waa nin walaalka ah haddaadan la qabin arrintiisana nin walaalka ama arrintaas aniga waxay ila tahay arrin sahal ah laakiin soomaali haddaan nahay arrin sahal ah uma malayna inay noqon marka inaan u shaqayno waay dadka kalena ayna arkaan waa gartay sheekada waxaa ku jirta aad soo bandhigtay mar aad turjubaanka ahayd switzerland xadka talyaaniga iyo switzerland hooyo soomaaliyeed oo waraysi uu ka qaadaya nin boolisa meesha xadka bal sheeka sidaa dib ugu celisay sheeko waxaa waa fictional ah sheeko run ah ma aha oo aan qoray oo laakiin sheekada waxay sheegaysaa habarta habarta soomaalida habar fiican ah ninka swiiska oo booliiska swiiska markuu su-aalaha ka qaada imtixaanka marka iyada waxay codsatay inay noqoto qaxooti marka imtixaanka markuu ka qaadaya isaga wuxuu ula hadlayaa qof sharaftii ka riday markay gabadh dhocle oo kaleeto ula hadlaaya ayada marka lak waxay rabtaa in habartii weyneed soomaalida ah oo qadowlaba ha lahaato laakiin dhaqanaa jiray marka ninka sida si xun ula dhaqmaayay sheekada waay marka ayadana waa diiday inay jawaab su-aalihiisa ay ka jawaabto marka maanta oo dhan sheekada dhan waxaa waaye sheeka la iska daba wareegaya maanta oo dhan su-aalahan isagu weydiinaya ayadana aysan maanta ka jawaabin marka aniga waxaan ka wadaa habar marka habarta marmarka qaarkoodna hadalay tuuraysaa hadalay tuuraysan waxaa ku jiro haddaan meeshan joogo soomaala i keentay waxay leedahay ninkan xataa hadduu i dhiwo robleemka asaga ma aha wiilashaydii iyo gabdhahaygaa i keenay meeshaan iyo dhibaatadan haddaysan isdagaali lahayn aan halkan ma baryi lahayn in la qaabilo sheekada meeshaas sheekada saasaan ka wadaa aniga waa garta mar marka waxaa jirtay loo sheegay hooyadoo la yidhi waddankan switzerland saddex luqadooda looga hadlaa marka ayada waxay leedahay ha ninka waxay weydiinaysaa turjumaanka war afka waddankan afkee lagu hadlaa markaasuu war turjumaanka wuxuu dhaha afla af saddex afaa lagu hadlaa waddankan officially afaf kalena waa ka jiraan waddankan laakiin officially saddex afaa lagu hadlaa markaasay tiri oo nabad bay isula joogaan so ninka turjumaanka wuxuu leeyahay ha markaasay tiri waa dad fiican waa dad fiican saddex afay ku hadlaan say isku afgartaanna waa keeneen annagoo af hal af aan ku wada hadalno saan isku afgaranna waa keeni weyn ka warama marka waxay leedahay dagaalka waaye marka aniga arrintan oo fictionalka markaan qoraayo waxaan ka fikirayay waxaan dhibaayo aan isku afgaran la'nahay annaga talyaaniga maanta o dhan la hadlaayo waan isfahmaynaa halkaan oo ingiriis oo meeshaas oo aasaasna u weynanaan ku hadlaayaa waan isfahmaynaa walaalahay soomaalida iyo markaan islahadla ani keliya ma ahaya ani waxaan ka wadaa generally markii ay isla hadlaayaan see isu afgarin waayeen taasaan ka yaabanahay marka su-aasheedu waa su-aal waxa waa khiyaali ah kolleyba laakiin runtana ku sal leh waa maxaa kugu dheliyey marka inaa waxyaalahan wax ka qortid iyo arrimaha soomaaliya iyo qabiilka iyo wixii dhacay maxaa kugu dheliyey barkee waa soomaa u xiisay soomaalidaydiyaan u xiisay socodkaygiyaan u xiisay magaaladan iska marmari jiraan u xiisay meeshaan raba ka aadi jira marka aniga waxaan meel aanan soomaali ka nool ku noolaan saddex bilood laba sitimaan ma jirto meelo badanaan ku noolaaday waddankoo dhanna waa jeclaa dadka waddanka jooga oo dhanna waxaa waaye dad lahajadahoo dhanaan ka helaa dadkao dhanna dad fiican ahay marka dadka hadday fiicnaayeen hadda saan hal beri ma ku wada halaabi karaa marka waxbaa nagu dhacaye aan iskala qabanno taas way arrintayda
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali